halkaad barnaamijkaad ka dhegaysanayseena waa redio boston waxaana barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halkan ka soo jeedinayay cabdulaahi shiine oo isagu ku takhasusay farmasiga iyo cudurada faafa islamar ahaantana dhakhaatiirta wadankan kala tariya daawooyinka ku haboon ee la siiyo qofka isagu qaba cudurka h i v aidska haddaba cabdulaahi shiine oo hadda stuudiyaha ila fadhiya ayaan bal waxaan ka wareysanaynaa h i v-ga iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo iyo xaaladihiiso dhan horta cabdulahi bal horta bal arti guud naga sii cudurka h i v sidiisaba iyo aidiska iyo h i v-ga la yihahda maxay kala duwan yihiin muxuu yahay bal siiroo kaba naga waran faysal sidii aad u maqlayseen warbixinta aan kusoo daray maanta cuduradan h i v-ga waxaa cuduradii ugu horeysay markii ugu horeysay la arkay waxay ahayd horaatamaadkii siddeetankii inta badan cudurkan waxa uu maybe uu aada ugu badnaa wadamada africa laakiin wadamada maraykanka iyo westernka waxaa aada loogu arkay inuu kusoo batay sanadadii siddeetamaadkii halkaasoo ay dad fara badani ay iska dhidhimanayeen waxay u dhimanayeen aanan la garanaynin marka haddii aan su-aashaada usoo noqdo ah maxuu ku kala duwan yahay h i v-ga iyo aidiska aids h i v-ga ayaa ah viruska koosgareeya aidiska marka aidisku waxay tahay h i v-ga qofku markuu ku dhaco virusku wuxuu sameeyaa waxaan immune systemka la yiraahda ama difaaca jirka ayuu kala dagaalamaa kaasuu sababo in white saliska ama waxyaabaha dhiiga cadcad ay soomaalidu tiraahdo inuu aada u yareeyo marka waxaa jirto qofka haddii uu dhiigiisa cad in gaaro waxaa jirto waxaa la yiraahda c d for counties afka qalaad lagu yiraahdo oo kamid ah qeyb ka mid a unugyada dhiiga cadcad ayaa la cabiraa qofka markuu h i v ku dhaco maxaa yeelay qofka qofkeena caadiga anigii adigoo kaleeto waxaa laga yaabaa kun iyo xoogaa inaanu dhiigeena caddaan uu gaarayo laakiin qofka markuu adis qaado ama h i v uu ku dhaco unugyadaas cadcad ayaa hoos u dhaca hadduu qofku gaaro in laba boqol ka hooseysa ayaa la yiraahdaa markaas wuxuu qabaa adis sababtana waxay tahay qofka unugyadiisa dhiiga cadcad marka ay ka hoos maraan laba boqol wuxuu halis u yahay in uu cudur kasta si yaroo fudud u qaado maxaa yeelay habdifaaca jirkiisa ayaa aada u yaraado taasna waxay sababtaa in qofka daawooyin fara badan oo antibiotica uu bilaabo si uusan cudurada fudud ugu fudud yahay uusan ugu dhicin waa hagaag horta bal waxyaalaha lagu qaado aidiska siyaabaha lagu qaadi karo kuwa ugu waaweyn dadka badankiisa way maqleen inaan taabashada lagu qaadin waxyaalahaas oo kale ah in galmada lagu kala qaado marka faahfaahin dheer haddaad naga siisay sidee horta lagu qaadaa
sida ugu badan cudurkan uu ku fido haatan waxa weeye galmada galmada ayaa ugu badan siiba wuxuu aada iyo aada ugu fara badan yahay galmada labada rag ee isku ragga ah markay isu tagaan ayuu aada ugu badan yahay taasna waxay sababtay inuu cudurku aada iyo aada kugu badan yahay dadka ay badanaaba dhahaan homosexualka siyaabadaha kale oo lagu kala qaadi kara waxaa ka mid ah qof cudurka qabo oo dhiig dhiiggiisa lagu siiyo waxaa kaloo ka mid ah oo aada ugu fara badan yahay dadka daroogada isticmaalo sheergareeyo waxyaabahan ay dhahaan cirbadaha daroogada ay ku kala qaataan dadkaasna aada iyo aad ayay ugu badan yihiin oo dadka ugu fara badan ee cudurka qaada ayay ka mid yihiin ayagana waxyaabaha kaleeto laakiin soomaalida ay u taqaana sida dhunkashada istaabashada hagareynta qofka haddaad la nooshahay ma aha cudur lagu kala qaado waagii horeetana dadku waxay aaminsanaayeen xitaa qofka haddaad meel la marta ama meel kula noolaata inaad cudurka ka qaadi kartid laakiin cudurkun ma aha midda kaleeto soomaalida waxay kale aaminsantahay xataa kaneeca hadday ku qaniinto adigana qof cudurka qabta hadday qaniinto adiga ku qaniinto inaad cudurka qaadi kartid taasna ma aha marka kaneecada lagama qaado inkastoo iyadaba dhiiga qofka kasoo nuugta laakiin dadka cudurka kuma fidiso cabdulla waxaad magacawday dhunkashada dhunkashooyinku baryahan waa bateen dhunkasho waxaa jirta xoogaa tii la yaqaanay hore ka duwan marka bal ka waran dhunkashada sidee ay noqonaysaa xaaladeedu ma lagu qaada mise laguma qaado midda dheer oo kale
waa jiri kartaa dhunkashada percentageka hadda cudurka qofka ku qaaday la arkay aada iyo aada u yar tahay laakiin riskiga wuu kordhi karaa qofka dhunkashada sameynaya haddii afkiisu nabar ku yaalo nabarkaas oo sababaya inay dheecaanada labada qof ee isdhunkanayo ay isdhaafsadaan marka caliyada caadiga ama candhuufyada caadiga ah wax lagu kala qaado maaha laakiin haddii uu afkaagu nabar uu ku yaalo uu kaaga soo gudbo qof qabo cudurka dheecaankiisa waa u sahlan tahay inaad qaadid laakiin inta badan caliyada hadday noqotay sidii dhunkashada caadiga aanu naqaano dadku badanaaba kuma kala qaadaan
ilaa iyo hadda ma jiraan wax daawo ah oo lagula tacaalo dadka iyagoo qaba cudurka idiska dadku waxay aaminsan yihiin badankiisu inaysan wax daawo ah jirin Een, dad badan baa jira oo iska quustay oo meelaha iska mar oo kaadi geel iyo waxyaalahaas u warwareega marka wax daawo ah ma jiraan ilaa iyo hadda cudurka loo hay sideedaba
waa runtii hadda een, cudurku berigiisa hore suu yahay iyo hadda aqoonta iyo dhakhaatiirta iyo dadka daawooyinka ay u leeyihiin een, isbedel weyn ayaa ku dhacay labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxaa jirta ilaa een, dhowr soddon daawado ayaa u malaynayaa in ku dhow inay hadda marketka yaalaan oo ay een, lagula tacaalo cudurkan airiska ama h i v-ga daawooyinka hadda cudurka waxaa nasiib wanaag ah een, cudurga xowligu ku socon jira berigii horeeto inuusan ku socon daawooyinka hadda iminka een, baryahan la isticmaalana waxay cudurka ka dhigeen inuuba noqdo cudur la kontarooli karo oo chronic ah marka markaan leeyahay chronicna waxaan ka wadaa curada- cur- cudurada chroniga badanaaba la yirahdo waxaa ka mid ah dhiigkarka sokorta een, marka cudur iska jiitaba oo qofku muddo badan uu qabo Haa, uu la marka- noolaado qofku hadda wuxuu noqday haddii uu daawada uu bilaabo een, waqti ku habboon in uu cudurka muddo fara badan uu la noolaan karo labaatamiyo sano s- ilaa hadda dad fara badan waxaa jirto cudurkan ilaa labaatankii sano oo lasoo dhaafay si caadi ah dadweynaha ula nool s- caafimaadkooda caadi yahay marka een, daawooyinka haatan jira waa kuwo quwad badan waxayna sababeen inay dadka caadi ay kula noolaadaan tusaale haddaan usoo qaato ninka ugu caansan ee cudurkan qaba ee la yaqaano oo johnson la dhaho labaatankii sano lasoo dhaafay een, waa uu qabay cudurka h i v-ga welina wuu caafimaad qabaa activitieskiisana si caadi ayuu sameeyaa daawooyinka een, cudurka lagula dagaalamo buu hadda qaataa marka een, qofku haddii uu dareemo inuu een, quwadiisa soo dhidmayso uu u bilaabo daawooyinka laakiin waxaa muhiim ah qofku mar allaale markuu bilaabaya daawooyinkan daawooyinkan waxay noqonayaan kuwa uu qaato noloshiisa oo idil marka qofku waa inuu wax serious ka yahay inuu daawada markuu bilaabayo inuu qaato noloshiisa inta ka harsan maxaa yeelay haddii uusan noloshiisa inta ka harsan uusan bilaaban waxaa dhici karta qofka inuu resistant ku sameeyo daawada oo ay daawada mar dambe waxba u tari weyso marka eh, qofku markuu bilaabo inuu daawada qaato waa qof serious ah markaasna xalkii ugu dambeeya taagan ama qof doonaya caafimaadkiisa inuusanba hoos u dhicin dadkaasi ayaa badanaaba daawadaan u bilaabnaa marka een, waqtigoodana caadi bay noqdeen sidii hadda qof dhiigkar qaba oo kaleeto oo daawada dhiigkarka qaato kontaroole dhiigkiisa saasoo kale ayay noqotay daaw h i v-ga hadda
Een, dadka daawooyinka qaata een, aidiska hadda lagula dagaalamo een, dad badan baa jira oo aidiska qaba oo daawooyinka aan qaadan oo ama sida u aragtay soomaalida t biniaadanka oo dad badan oo ka mida t b oo kale daawooyinka u gogoyaan dadku marka een, maxay u tari kartaa qofka saas oo kale haddii uu daawada bil wado bisha kale iska daayo sidee xaalkeeda noqonaya waxa weeye een, horta le- daawooyinkan een, anti-infectiveska la dhaho ee lagula dagaalamo hadday noqoto bakteeriyada hadday noqoto viruska waxaa eh, loo baahan yahay marka uu qofka daawada qaadanayo waxaa muhiim ah inuu daawada sii wado ilaa uu cudurka uu daawada u qaadanayo eh, uu ka baaba'o maxaa yeelay een, daawooyinkan badanaaba waxaa jirto viruska qofka ku jiro waa ama bakteeriyada qofka ku jirto waa waa unugyo ama waxyaabo caqli badan marka ay daawada xoogaa yar arkaan oo ay muddo badan waayaan haddana waxay awood u leeyihiin waxyaabaha la yidhaahdo resistanka ama adkaysi inay daawadaas u yeeshaan oo qofka markuu daawadii muddo intuu qaato iska joojiyo haddana bilaabo marka kale uu bilaabo inay u shaqayn weyso daawada marka em, kuwan h i v-gana waxaa lagu yaqaanaa badanaaba inay yihiin daawooyin aada u culus marka uu qofku bilaabana waxay aada iyo aad loo arkaa qofka inay viruskiisu markiiba aada u yaraado oo uu xad xataa la arki waayo qofka viruskiisa ay gaarsiiyaan laakiin hadduu qofka daawada iska joojiyo isla markiiba waxaa dhacda inuu viruskii soo noqdo oo markaas qofkiina ee daawaday wax u tari weysa nasiib daro dad fara badanoo waxaa jiro maalin walba dhakhtarka yimaado oo cudurro kaleeto ay ku dhaceen oo aan haatan nasiib darro loo haynin wax lagu daaweeyo maxaa yeelay jaaniskii ay lahaayeen ay daawooyinka ku qaadan jireen bay iska haleeyeen marka een waa muhiim qofka hadduu rabo inuu daawada bilaabo inuu dhammeeyo Een, waxaa jira een, sida aan ogsoonnahay dad daawooyinka aan qaadan sina soo sheegnay marka oo sababtay u qaadan waayeen ay tahay inay yidhaahdaan h i v mar haddaan qabo waa ii dhamaatay maxaa iga gela daawo kale uma baahni marka wax ka cudurka xun oo biniaadan ku dhaca ma jiraan marka shaqadayda ma aha bal dadka caynkaasa een, sidee arrintoodu noqotaa horta hore ee waa run dadka badanaaba waxay aaminsanaan jireen dadka qaarkood in macnaha een, markuu cudurka h i v ku dhaco aysan rajo dambe lahayn ayna taagan yihiin waxba dhowr sameyna ilaa dhagxaan soo daadiya waxay halkay soomaalida ka tiraahdo marka een, waxa cilmi baaris fara badan markii la sameeyey waxaa la ogaaday xataa h i v-ga inuu kala duwan yahay saan ku maqlayseen warbixinteeda waxaa ka mid ahaa h i v two inuu jiro h i v kale waxyaabo kale oo resistant ku ah daawooyinka qaarkood ayaa ayaamahan kusoo batay een, een, een, een, maraykanka iyo adduunkaba marka waxaa laga yaabaa qofka haddii uu h i v qabay oo uusan hore daawo u qaadan jirin in ay suurtagal tahay markuu daawada bilaabo in ay daawadaasi anfacdo laakiin haddii qofkii yiraahdo waxba dhowrsan maayo ilaah dhagxaan soo daaday oo asagoo bilaa protectiona uu dad kaleeto h i v qabo uu la galmo sameeyo ama cudur kale ka qaado waxaa suuragala inuu jaaniskii uu daawooyinka ku qaadan lahaa inay kasii yaraato oo markuu soo dabco oo uu qofkii taabcaan noqdo oo dhakhtar yimaado oo laisdhaha daawo u bilaabo in ay shaqeyn weyso marka waxaa muhiim ah ama aa qabtid cudurka ama ha qabin labada jeerba waxaa fiican inaad isprotect garayso oo aad iska ilaaliso n inaad cudur aadan aqoonin iyo waxyaabo aadan aqoonin n aad ka qaado qofka h i v keliya lagama qaado waxyaabo kaleetana qofka waa ka qaadi kartaa sidaanu ka hadlayna isbuucyadii lasoo dhaafay cuduro badan oo galmada lagu kala qaado ayaa jirta marka n xaaladba xaalad bay ka xun tahay h i v keliya haddaa qabto waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan aadan qabin aad noloshaada inta kuu harsan aad nabad ku noolaan kartid aad daawooyinka qaadan kartid laakiin haddii aad aad bilaa protection ahaan aad qof walba aad samayso inaad galman la samayso ama aad cudur ka qaado adigoon isprotect garaynaynin xataa waxaa dhici karta meelaha qaarkood haddii adigoo aadan protection sameyna aad si kasa aad isugu dayda inaad cudurka dadka kala qaadsiiso in ayba tahayba dembiile inaaba tahayba oo markaa maxkamad lagu keeni karaba oo lagu xidho ha Een, haddaynu fiirino dhinaca bal calaamadaha lagu garto dadka qaba aidiska dad waxaad arkaysaa dhahaya baryahan waa caatoobay nolosheeda caadi ma aha waa wulsanahay bal sidee maaragtay ay u dhacdaa arrintaasi in qofku ay xiriir u leeyihiin eh, miisaanka qofku inuu lumiyo iyo qabitaanka cudurka h i v
waa runtaa hortare h i v-ga isagu calaamado gooniya ma laha isagu maxaa yeeley isagu ma sababo inuu een, qofku uu h i v u dhinto laakiin dadana badanaaba qofku waxa uu u dhintaa cudurada een, faafa sida cudurada infectionka pneumonia hadday noqoto een, cudur kale waxaa layidhaha carbosis sarcomi la dhaho oo ku dhaca bahalkii een, qofka jirkiisa oo badanaaba waxaa dhacday inuu jirkiisa googo-o een, waxaa kaloo dhici karta inuu qofku u nuglaado waxaan yaabahan la yiraahdo een, een, een, een, een, fankaska I don't know af soomaali wax lagu yiraahdo marka een, badanaaba waxaa lagu dareemaa een, t b do kaleeto qofka aad iyo aad ayuu ugu nuglaadaa marka sida t b da iyo kaleeto waxyaabahaas ayaa sababa qofka markii uu een, een, difaaciisii jirka uu aada u yaraado inuu ee, macnaha t b ay ku dhacdo oo markaasna qofkii een, jirkiisu baaba'o laakiin cudurka viruska h i v-ga isagu ma koos garayo waxyaabahaas inuu ku dhaco waxaa sababana een, calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid ah haddii qofka ammonia ku dhacdo oo kaleeto inay temperature fara badan uu yeesho in shuban uu ku dhaco in macnaha xataa neefta meelaha qaarkood ay sababto marka badanaaba ma aha qofka in wax calaamad gooniya lagu garan karo inay tahay laakiin badanaaba waa cudurka uu la soo dhacayo ee dilayo waxyaabaha lagu garto qofka markii uu dhakhtarka yimaado oo la arko inuu cudur qabo waxa laga fakeraa hadday yihiin cudurada infectionka badanaaba inuu qofku een, siba pneumonia hadduu qabo waxay tahay waxa koowaada laga fakeraa bal in laga baara ama t b qof lasoo dhacay haddii la arko waxa koowaada laga fakeraa xataa waayadan waxaa dhacaysa in kansarku aad iyo aad ugu badan yahay dadka h i v-ga qaba oo la arkaya dad fara badan oo kansar uu ku dhacay een, sababta een, sabab sababtan ay tahay h i v ayagoo hore u qabay
marka ay timaado naasnuujinta gabadh een, aidis qabta oo kale ama h i v haddii ay cunug dhasho ama ay dhali damacdo ma u gudbin kartaa cunugeeda uurka ku jira ama markuu dhalanayo ama markuu dhasho ka bacdii ama sidee arrintaasi ay u dhacdo haddii ay dhacdo waa runtaa een, hooyadu saddexda jeerba way u gudbin kartaa een, ilmaha marka uu uurka ku jiro way u gudbin kartaa ilmaheeda marka uu ilmaha dhalaysana maadaama ay waxyaabo badan oo dhiig iyo ka mid a dheecaano caruurta in ilmaha iyo hooyada isweydaarsanayaanna markaas halis waa u tahay ilmuhu inuu qaado waxaa kaloo ay halis u tahay hooyada markay ilmaha nuujinaysana way siin kartaa ilmuhu inuu h i v u gudbiso laakiin waayadan waxaa jirto qofka hadduu doonayo in uu caruur dhalo ama caruur haysto ama hooyada ay uur leedahay waxaa jiro daawooyin hadda la siiyo oo qofka janiska oo caruurtiisa ugu gudbinaya h i v-ga aada iyo aada u yareynayso marka dad fara badan oo uur leh uur qaaday waxaa dhacda inay caruur caafimaad qaba ay dhalaan daawooyinka hadda jirana qaarkood waxaaba loo isticmaalaa in hooyada uurka leh la siiyo si aysan ugu gudbin cudurka ilmaheeda
marka ay timaado siyaabaha looga hortago cudurka aidiska ama h i v-ga waxaa ka mid oo aada loo sheegaa kondomka laakiin dad badan ma aaminsana kondomka waxay leeyihiin waa dilaacaa noocyo xun buu leeyahay marka horta kondomku sidiisaba ma difaacaa aidiska
kondomku waa uu difaaca laakiin lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa mid difaaca kondomka sidaanu ognahay ama dadka qaarkood ay aqoon u laayihiin wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan marka midbaa waxaa laga sameeyaa xoolaha dhagartooda midbaa waxaa laga sameeyaa bac oo latex nooca la yiraahdo marka nooca latexka badanaaba la yiraahda bacda ka samaysan waa uu ka fiican yahay ka xoolaha ka samaysan marka kaasi boqolkiiba boqol lama oran karo wuu borotagta garaynaya qofka inuu h i v-ga uusan gudbin laakiin xoogaa waa uu dhaamaa qofka wax la-aanta ah
xagga dumarka marka timaado iyagu maxay isaga difaaci karaan dumarka laftirkoodaba waxaa jirto bac ay dumarku isticmaalaan baa jirta laftirkooda loogu talagalay dumarku marka ay galma sameynayaan hadday rabaan inay isborotagta gareeyaan hadduusan ninku rabin inuu isaga xirto mid ay bac dumarka ay xiran karaan ayaa jirto laakiin sida ugu weyn ee looga hortegi karaa cudurkan waa ka hortagga iyadoo galmada la yareeyo taas ayaa ugu muhiimsan qofku waxay gaalada afka jabaniga ku yiraahdaan abstaniska in ayada ama diintu ay nafarayso in aan qof qoqo qof kale uusan u gogol dhaafin taas ayaa number one ah loogaba hortagi karaa laakiin qofka hadduu is celin waayo waxaa muhiim ah inay waxyaabaha ay bacda ka mid tahay ay isticmaalaan
wararka ka imaanaya xagga soomaaliya u dambeeyey hadda bishii udambeysay soo baxay waxay sheegayaan in toddobiyo toban kun oo qof oo soomaaliya ay u dhinteen cudurka aidiska uuna soomaaliya baryahan ku faafiyo sidii hore uu ka badan yahay marka dad badan oo soomaaliya ku nool waxay isticmaalaan aidiska marka iska daweynayaan kaadi geel bay cabaan wadamo kaleo afrikaana waxaa laga sheegay qaar inay yidhahdaan gabadh bikra hadda aw tagtid waxaa laga yabaa aidiska inuu kaa baxo waa sida afrikaanka dhaqamadiisa qaar ay yihiin marka arrimaha dhaqanka dadku ay aaminsan yihiin iyo aqoontan cilmi sayniska ee caafimaadka ku xidhiirta sideeba isugu dhacayaan
waa runtaa hortare dadka waxyaabahan ay aaminsan yihiin wax laga bedeli karaaba iska yar laakiin marka ay noqoto waxyaabaha sida runta ah dad fara badan saad saad ku sheegtay dad fara badan oo afrikaana siba west afrikaanka iyo uganda waxay aaminsanayeen haddaad gabar yar u tagto inaad inaad inaad cudurkii uu kaa baxayo waxaasoo dhan waa wax quraafaada qofka waxa keliya uu kaga hortegi karaa waxa weeyaan in uu is-ilaaliyo uu galmada iska ilaaliyo ama iska ilaaliyo inuu dhiig qof kaleeto oo jiran lagu shubo wadankan maraykanka horta alxamdulilaahi ma jirto intii intii dhowr dhowr iyo toban sano ah qof dhiig xagga loogu shubo oo qaado maxaa yeelay marka qofka dhiig laga qaadayo waa la baaraa xataa haddii janisa infection nooc kale ahaa qabta xataa waa la daadinayaa dhiigaaga marka janiska wadankan maraykanka ay dadka dhiiga isaga gudbiyaan wuu yaraaday waxa keliya oo habboon qofka hadduu cudurka ku dhaco in uu daawooyinka qaato hadduu daawooyinkana qaato janiska uu ku noolaanayo noloshiisa nolol caadi ah waa ay kordhaysaa boqolkiiba in la eg sideetan marka qofkii nolol caadi ayuu ku noolaan karaa hadduu daawooyinka qaato cudurkana waa la kontarooli karaa cabdulaahi dadka aada cudurka aidiska aad ka daweysaan dad noocee ayaa u badan ma dad hadda wadanka soo galay ma dad wadanka ku dhashay dad nooceea oo backgroundkooda ama taariikhaan meelahay kasoo jeedaan dad aqoon leh dad aan aqoon lahayn dad nolol caadiya ku jira sidee bay yihiin dad nooceeya ayaa u badan dadka beshankiska ama dadka bukaanka aad aragtaan ee aidiska qaba horta hore dadka ugu badan cudurku waa dad badankooda haddaad istiraahda een- een- een aqoontooda ama cilmiga ay u leeyihiin aidiska waa dad uu aada u yaryahay cudurkan waxa uu ku dhacaa sidaa hore idinkugu soo sheegay dad kasta oo aqoon leh kuwaan aqoon lahayn laakiin dadka ugu dhibka badan ee ee cudurka aada u soo dilooda aidiska qabo boqolkiiba haddaan is iraahda siddeetan ama sagaashan waa dad een, homeless ah oo aan guri lahayn isticmaalo een- een- een daroogooyinkan la isku duro ama dad aan aqoon u lahayn ama dad aaminsan mar haddaan cudurkan qabo wax kaloo iga galay ma laha marka uu aqoontooda ay yar tahay ama dad khuraafaad ka aaminsan daawada oonba jecleynba daawo inay qaataan marka een, dadka ugu fara badanna waa homelesska dadka ku xigana waxa waaye dad fara badan oo minority ah oo aanan aqoon badan oo saas u sarreysan dugsi sare xataa gaarsiisnayn leh oo daawooyinkan khaladka aaminsan marka dadka ayay u fara badan yihiin intooda badan ma idin soo martay dad qaba cudurka aidiska oo qarsanaya oo jecel inaysan iman meelaha isbitaalada ee lagu daweeyo dadka oo iyagu si hoose ula dhumanaya cudurka ay qabaan waa jirtaa dad fara badanoo waxaa jirto cudurka qabo oo aan garanayno oo waxaa jirto maalin walba dhowrkii biloodba mar noo yimaado oo aan monitor garayno een, cudurkooda marba hel- heerka u marayo marka een, waxaa jirto eh, waxyaabo guidelineska dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay joornaalada iyo waxyaabaha ka akhristaan dad baa waxaa jiro markuu unugyada dhiigooda cad heer marayo aan waxba laga dhaadhicin karin inay daawo qaataan laakiin markuu unugyada dhiigooda cadaanka uu hoos u dhaco markaas ayaa waxay dareemaan khatar ayaan ku jira hadda ayaan u baahanahay marka dad fara badan oo cudurka qaba waa ay jiraan oo loo noo yimaado oo saddexdii biloodba ama afartii biloodba mar noo yimaado oo aan dhiig ka qaadno oo aan- aan u sheegno sida uu xaalkooda yahay marka een, dadka badanaa waa jira oo aan daawo qaadan oo aan just check up lagu sameeyo een, afartii bilood shantii bilood mar marka qaarkoodna lixdii biloodba mar yimaado een, waa jiraan marka xataa waxaa jiro brogaraamo fara badanoo waxaa jirto xataa dowladda ay samayso oo ah qofka hadduu aids qabo ama h i v u qabo hadduu lasoo galmas galma lasoo sameeyo dad kaleeto uuna jecel yahay inuu u sheego dadkii uu galmada lasoo sameeyey in ay dowladda ay ka caawinayso inay isagoon magaciisa loo sheegin in qofkii loo tago la yiraahdo een, muddo kasoo wareegata lix bilood ka hor qof h i v qaba ayaa galma la samaysay qofkii magaciisa ma jecla inuu kuu sheego laakiin adiga ahaan waxaan kugula talinaynaa inaad isbaarto marka een, xataa brogaraamadaas waa jiraan oo qofka hadduu dad badan lasoo seexday ama eh, meel lasoo sameeyey ama niidhal lasoo sheergareeyey cirbad lasoo sheergareeyey dowladda wuu u sheegi karaa ama annaga wuu noo sheegi karaa marka isagoon magaciisa la sheegin isagoo waxba la sheegin ayaa qofkii uu noo sheegay ayaa raadinaa marka waxaan isku daynaa inaan qofkii ku dhiirigelino inuu isbaaro bal isaga masalan qof aan h i v aids qaba oo idin yimid oo laga yaabo inuu daawo qaato ama uusan qaadan oo la baaray oo suuqiisa isaga jira see loo kontrooli karaa Ee, hadda dadkiina ka qaranaya bulshada inuu qabo ee uu ku dhex noolaa markaas lagana yaabo qaxooti inuu yahay ama wadankii uunan macnihiisa fahansanayn waa runtaa eh, qofkii maco- banaanka wuxuu ku sameynayo een, wax cid kontrooli karaataa ma jirto laakiin waxaa jirto een, siba sibay dhaantaa qofka atleast hadduu daawo qaadanayo jaanisku ku transmit gareynayo ama jaanisku cudurka ku gudbinayo wuu ka yaraanaya qof aan daawo qaadan macnaha qofka viruskiisa laftirkiisa intuu la eg yahay haddii la eego hadduu qofka viruskiisa undetectable wax la dhaho oo xeer oo xataa aysan shaybaarku uusan cabiri karin uu gaaro qofkaasi een, sida uu ku gudbiyaa cudurka waa ay ka yar tahay qof viruskiisu millions marayo marka een, badanaaba waa waxyaabaha ay aanu ku dhiirigelino qofka hadduu een, cudurka qabo inuu een, hal qof ku ekaado qofku ku ekaadana ama waxyaabaha laysku protect gareeyo isticmaalo oo ay ka mid tahay bacda een, hadduu doonayo uu dad kale lasoo seexdayna wuu noo sheegi karaa si qarsoon qofkii uu noo sheegana waa la xiriiri karnaa waa dhihi karnaa si soo baar bal qof cudurkan qaba ayaa een, aad wax idin dhex mareen markaa Ee, waxaa dhici karta qof aan h i v qaba inuu laga yaabo inuu guursanayo qof kale Ee, dadka badankiisuna isma baaraanba markay guursanayaan waxaa laga yaabaa inaysan baarid caaf- baarid caafimaad ayna soo marin oo ay maaratay hore ka galaan marka haddii idinku aad ogtihiin qofkiin arrintaa uu gelayo oo waa su-aal xoogaa kheyr caadiya markay timaado arrintaas oo kale faragelin ma ku samaysaan Ee, qorshaha xagga caafimaadka maya laguma sameyn karo maxaa yeele qofku hadduu hadduu hadduu isagu een, guursanayo qofku guursanaya ayay waajib ku tahay inuu qofku yidhaahdo aynu isbaarna intaynu galma ayna samaynin maxaa yeele qof qasab qasab ku leh wadankan ma jiro qof kaleeta xataa kuwa isqaba qasab iskuma leh inay xoog iskula galmoodaan marka qofka qofka ayaa ku xiran tahay inuu yidhaahdo inta aynu eh, is- isla gogolgelin waa inaad is- isbaaraa labadeennaba aan ishubinaa inaadan cudurka midna qabin midda kaleeta waxaa jirto eh, badanaaba qofkii haddii uu daawo qaadanayo oo ay viruskiisu yahay undetectable oo nambarka eh, aan la ogaan karin ha number aan la ogaan karin shaybaarka markuu baaro qofkaasi jaanisku ku gudbiyaa cudurku waa aad iyo aad ayuu u yaryahay marka waxaa jirta dad fara badan oo xataa nolol caadiyo isqaban ninka ninka uu qabo cudurka aysan naagtu qabin laakiin daawooyin qaata markay een, een, hadday caruur rabaan xataa marmar way yimaadaan way nagala hadlaan caruurta qaarkood way dhali karaan inkastoo jaaniska u jiro oo cudurka ilmahaasi ama hooyada ay ku qaadi karto laakiin wuu dhaamaa qof millions virus leh wuu dhaamaa marka een, badanaaba qofka ayay ku xiran tahay iyo siduu open ugu yahay qofkiisa kale xaaskiisa ama ugu furan yahay ugu furan yahay
een, qof qaba cudurka aidiska oo kale masalan baa idin yimid een, wuxuu rabaa arrintiisa inay sir ahaato oo aan dadka loo sheegin ma jiraan warqada aad ka saxeexdaan masalan oo aad ugu caddaynaysaan in sirtiisaas caafimaad ay noqoto mid isaga u dhowrsan
waa arrin horta hore, een, cudurkan markay noqoto een, een, sida sida dadka kale loogu sheego waa mid aad iyo aad iyo aad iyo takhaatiirta aga taxadaraan marka een, waa secret marna qofna uma gudbin karo qofna xataa qof hadduu kusoo waco ku yidhaahdo hebel daawadiisu daawada cuna ii sheeg macnaha een, uma sheegi kartid marka waa sir qof walba oo een, dhakhtarka ka shaqeeyo inuu ilaaliyo ay tahay marka een, haddii uu la helo qof sheegaya ama sirtaas ku gudbinaya qofkaan patientka ahayn aan dhaq qofkii ahayn waa arrin lagu dacweyn karaa marka badanaaba cid kale oo aad u sheegi kartaa ma jirto xataa xaaskiisa kalama hadli karaysid markii aad wacaysid gurigiisana waxaad tahay inaad tirahdaa hebel annaga dhakhtarka ayaa ku soo wacay nagu soo celi wax eh, fariina inaad aga tagto massajkiisa xataa lama ogola waa inaad markiiba aad tiraahdaa een, nagu soo celiyo nasoo wac adiga oo qofkii aad si toos ula hadasha xataa gurigiisa ama xaaskiisa waxaa laga yaabaa inuu ka qarinayo usan u sheegin marka looma ogola sharci ahaan inaad adigu sheegtaa
wararkaas soomaaliya ka imanaya xagga caafimaadka hooseeya baryahan waxay sheegayeen in ugu yaraan afar iyo labaatan kun oo qof oo cudurka idiska qaba ay soomaaliya hadda ku nool yihiin marka ma jiraan barnaamijyo caafimaad oo masalan halkan maraykanka iyo khaasatan een, halkan aad ka qaadaan oo halkaas loo gudbiyo oo dadka wacyigelin xagga idiska oo kale laga sameynayo ama afrika ama guud ahaan barnaamijyo noocaas oo aad ka warhaysaa ma jiraan
nasiib daro uma malaynayo horta soomaaliya inay wax toosa adduunyada ula xiriirsan tahay marka een, waa aan ka shaqayn jiray een, dhakhtar ku yaala een, isbitaalka san diego een, waxaa jirta dhakhaatiir fara badan oo afrika aan ka keeni jirnay siiba etoobiya iyo iyo uganda iyo kenya iyo lagu tababari jiray iyo south africa oo markaa dib loogu celin jiray laakiin een, soomaaliya u malayn maayo qof si toosa een, ula xiriirsan ma jirto waxaan xasuustaa dhakhtar xataa soo dhakhtar halkan maraykanka oo qaabilsan h i v-ga iyo ka hortagooda inuu mar intuu ii yimid i weydiiyo yidhaahdo cabdiyo haddaa soomaali tahay waxaan raadinayaa qof soomaaliya dowladdeeda aan kala hadlo hawal noqoto wasiirka caafimaadka si aan waxyaabaha aidiska iyo eh, caawinaan u geyno marka een, marka een, soomaaliya sida ay ula xiriirsan tahay adduunyada kaleeto een, dadkiibaa waxay u dhimanayaan een, xabad bay u dhimanayaan qof nool oo caafimaad qabaa la dilaya ama qof cudur qaba ayaa laga welwelaya soomaaliya marka aqoonteedaan u leeyahay hag- xagga h i v-ga soomaaliya hadday noqoto wax badan ma aha marka waxna kalama socdo
cabdulaahi ow arrimaha een, xagga daaweynta marka ay timaado in bal daawo loo helo maalin uun cudurka aidiska baryahan waxaa jiray een, warar jaraajada caafimaadka aan ku arkayey oo sheegayey inuu jiro horumar laga sameynayo xagga daawooyinka arrintaa maxaad ka warhaysaa
weli een, ma jirto daawo la leeyahay boqolkiiba boqol cudurka way suulin kartaa laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid tahay tallaal lagu tala jiro welina la wado sidii loo sameyn lahaa tallaal looga hortago cudurkan oo dadka caafimaadka qaba la siiyo si aysan cudurkan u qaadin laakiin ilaa iyo haatan weli ma jiro waxa ugu soo dhow ee rajo laga qabaana waxa weeye tallaalkan in uu noqdo mid successful ah welina wuxuu ku jiraa clinical trialska waxyaabaha la yiraahdo ee baarista tijaabooyinka ayuu ku jiraa marka so far daawo la daaweyn karo oo la dhehayso boqolkiiba boqol cudurku waa suulisaa ma jirto so far daawooyinka jira waxa weeye daawooyin lagu kontaroolayo oo lagu yareynayo cudurka fiditaankiisa iyo hadduu noqoto qofka cimri dheerarkiisa iyo caafimaadkiisa unbaa jiro
aanu kusoo gabagabeyno cabdulaahi maxay tahay talada guud aad usoo jeedinaysaa qof cudurka aidiska qaba ama qof hadda ka baqayo oo raba inu iska ilaaliyo
waxyaabaha ugu muhiimka ah ee cudurkan looga hortegi karaa waxa weeye sidaan hore usoo sheegnay galmada oo layska ilaaliya in qofku uu gogol dhaaf sameeyo midda labaadna waxa weeye waxaa muhiim ah qofkii haddii uu cudurka uu ku dhacana waxaa muhiim ah inuu dhakhaatiirtiisa la xiriiro iimaankiisa dejiyo cudurkan cudur loo dhinto sidii waayadii horeeta ma aha waa cudur la kontarooli karo sida qofka sokorta ama dhiiga dhiig maxaa la dhahaa kaadi sokorowga ama dhiig karka ugu dhaco kaleeto ayuu ugu dhacaa dadka hadda qabana waa ay la nool yihiin oo bulshadooda waa ka tirsan yihiin oo caadi bayay u shaqaystaan oo noloshooda caadi ayay tahay waxna iskama bedelan daawooyinkooda ayay qaataan marka hadduu qofku cudur ku dhacan waxaa haboon inuu dhakhaatiirta si deg dega ula kulmo waxaana fiican inuu asagana iska ilaaliyo dadka kaleeto inuu cudurka u gudbiyo marka waxaan kula talin lahaa dadka aan qabin is-ilaaliya ha gogol dhaafinina caafimaadkiinana ka warhaaya sanad walba waa inaa isbaartaan
waa hagaag intaa waxaa nagu dhammaaday barnaamijkii ku saabsanaa caafimaadka ama wareysigii caafimaadkii aan la yeelanaya cabdulaahi shiine oo isagoo ku takhasusay farmasiga iyo cudurrada faafa isla mar ahaantaan dhakhaatiirta kala taliya daawooyinka ku habboon dadka qaba cudurka aidiska waxaadna naga soo wici kartaa telefoonka nambarkiisu yahay lix hal toddobo lix labo toddobo